بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo caawa gebi ahaanba aan ku soo qaadan doonno kulan ay yeesheen odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee galgaduud uu ka qayb galay fariiq ka mid ah idaacadda islaamiga al andalus ayaa caawa ku soo qaadan doonaa meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waxaa idin leenahay habeennimo wanaagsan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka faafreebka wararka قدرا فحماها الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى رغم طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaag dhegaystayaal ah iminkana waxaan jeexjeexi doonaa barnaamijkeenna caawa aan ku soo gudbin doonaa kulanka ay yeesheen odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee galguduud iyo haddaba waxyaabihii looga hadlay maxamed ulfaatix ayaa garabkayga midig taagan iminka aan ka waraysto maxmed kulankan iyo waxyaabaha uu daaran yahay aad baad u mahadsan tahay cabdiraxiim waxaan ku sugannahay howl weyn oo loo astayay shirarka kaas oo ku yaala magaalada ceelbuur ee wilaayada islaamiga galguduud halkan waxaa ku sugan nuqabada amba odayaasha dhaqanka ee wilaayada mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga galguduud iyo marti sharaf kale hoolka waxaa ka dhacaya si toos ah hadda aan usoo tabinaynaa shirkan ay yeelanayaan golaha nuqabada iyo wilaayada islaamiga ee galguduud waxaana diiradda lagu saarayaa marxaladaha dalka uu marayo marxaladihii lasoo maray iyadoona lagu taxriidinayo maleeshiyaadka murtadiinta ee lagu jibiya furimaha dagaalka ee habqankoodu oo magaalooyinka oo sii aadayo inay soo toobad keenaan oo dhanka wilaayada islaamiga ah galguduud ay isku soo dhibaan cabdiraxiin waxaan ognahay in marxaladihii lasoo maray xamladii shaadaladirirkeeda xasan garguurta uu soo qaaday qabaa'ilada ku dhaqan gobolada dhexe gaar ahaan wilaayadan galguduud dowr baaris ah oo muhiim ay ka qayb qaateen runtii ay guntiga adkaysteen ay mujaahidiinta garab taaganaayeen naf maal iyo kelimadba ay odayaasha dhaqanka hadda horteena fadhiyo haddii ay tahay xitaa waxaa lagu arkayay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ugaasiyada nabadoonada furimaha dagaalka oo xilligaasi dagaalka uu ka dhacayo lagu soo bandhigayay qaar ka mid ah bakhtiyadii ciidanka murtadiinta ayay ka qayb galeen waxay la mid tahay maxamedow inay gacantan uga qayb qaateen ay afkoodan uga qayb qaadanayeen ciidamada mujaahidiintana ay garab taagnaayeen ee sufuufta ay kula jireen aad iyo aad runtii kelimadihii halkan laga jeediyey hadaladooda cajiib ay ahaayeen odayaasha waa rag la socda waaqica uu marayo wadanka iyo waxyaabaha ka socda bandiqadda waxaa shirkan marka laysaga wareysanayaa sida laga yeelayo qulqulka maleeshiyaadka murtadiinta iyadoona baaq ay u dirayaan odayaashu maleeshiyaadkan baqacararaya in ay soo toobad keenaan oo deegaanadoodii ay kusoo laabtaan sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga galguduud ayaa halkaas runtii kusoo bandhigaya warbixinno ku aadan xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka gaar ahaan wilaayaadka dagaalka jihaadka uu ka socdo ee dalka waa sidaas maxamed golahan ama kulankan ee golaha dhaqanka wilaayada islaamiga galgaduud ay yeesheen keligooda ma ahan waxaa la wadaaga shirka ama kasoo qaybgalay marti sharaf kale oo ka timid wilaayaadka islaamiga ee dalka ayaa ku jirta waxaana lagu laafgoray sida adiga aad maqlaysay xaaladaha ka jira ee dalka soomaaliya gaar ahaan maleeshiyaadka murtadiinta iyo madaxdooda lasoo gudboonaatay iyo boobka dalka lagu hayo ayaa looga hadlay hadalada halkan laga jeediyey maxamed waa ay tiro badan yihiin laakiin wax yar ayaa barnaamijka horaantiisa aan ka taataabanayna waa tahay cabdiraxiin oo markaad egtid hadallada ay jeedinayaan odayaasha dhaqanka nuqbada waxaa muuqata in hadaladoodu ay yihiin kuwa waaqaca taabanaya waxay soo hadal qaadayaan boobka iyo xaraashka ee dalka uu ku hayo xasan gurgurte waxaa kaloo ay soo hadal qaadayaan waaqica dhabta ee dalka ka taagan runtii waxaan dhihi karnaa shirkan waa shir laysku wareysanayo xaaladda ka taagan dalka gaar ahaan wilaayada islaamiga ee galguduud iyadoona mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga galguduud ee shirkan soo qaban qaabiyey ay golaha noqobada ku bogaadiyeen kaalinta iyo doorka muuqda ay kaga jiraan jihaadka ka socda dalka soomaaliya maxmed waxaad moodaa odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga galguduud iyo haddii ahaan lahaayeen kuwo kale ka yimid wilaayaadka islaamiga waxaa lexjecle uga jirtaa maleeshiyaadka murtadiinta oo la qalday iminka garab taagan ee xasan gurguurta iyo gaalada kusoo duushay ku dhaqanka shareecada islaamka iyagoo jabay oo meelaha ku firdhaday ayaa odayaasha qaar waxay leeyihiin waxaa waaye in aan dib u soo celinno dadkan awal hor muslimiin ay ahaayeen inay toobad keenaan ayaana baaq ugu diraynaa ayay leeyihiin maadaama la khalday ee wiilasheenna ay yihiin waxaan baaq dheer u jeedinaynaa ay leeyihiin qaarkood in lasoo ururiyo maleeshiyaadkan oo la isu keeno kadibna toobada loo qabto in guryahooda iska aadan ama adduunkooda ay raacdaan waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeena faafreebka ayaan ku guda jirnaa iminkana hadal jeedinta ayaa socota maxamed waxaa hadal jeedinaya ugaaska beesha murunsade ugaas cabdulaahi daahir axmed ayaa iminka hadal ka jeedinaya mimbarka odayaasha maanta iyo halkan ilaahay baa ku mahadsan isku keeno keenay waxaan uga hadlaynaa insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan uga hadlo arrimo badan oo jira kuwaasoo ay ka mid yihiin wiilashii lasoo marin habaabiyey ee laysku keenay meesha la yidhaahdo aadan baan la keenay nimankaas dhallinyarada waxaan ogsoonahay ragaa aruuriyey isku keenay murusada oo ku qaybsaday sibdiyo foor culus ay ku qaybsadeen waa ognahay shir weyn oo la qabto xasan gurguurta arrintaas oo u ololaynaya xasan macalina oo gacan uga ahaa wiilasha ayaga ahay waa gatay waad ogsoon tihiin maantana waxaa haysta dhibaato midii ugu dambaysay oo ayagoo aysan ka tegi karin guriceel ayay joogaan baabuurta waa loo diiday qabiilo meelay iska saar yihiin inta la geeyo markay ciidanka jabayay meelay ku carraan ay waayeen qaar dad shacabaha qoryihii ka qaatay qaar waa la dhacay qaar waa la dilay kuwa goobti dagaalkii ku baaba'een waa ogsoontihiin foolxumada saas u taalla in macnaha loo soo jiido qabiilka sharafxumada ku dhacda maanta intay ku dhammaadeen aadan yabaal aadan yabaal waxaa ku dhinta haddii la yidhaahdo ee nimanka la yidhahdo oobakaraa ku dhinta haddii la yidhahdo adigaa waa deganaa jireenaa la leeyahay ciise cali axmed ku dhintay haddii la yidhahdo waa deganaa jireen aadan yabaalaa waxaa ku dhintay boqolaal murusadaha ku dhinteen qadiyadaas waa qadiyad kusoo noqonaysa xasan macalin saddex iyo sagaalna hadda waa qaylinayaan shalay markii wiilashooda la qaadayana way aamusnaayeen u fiirsada wiilashiinna haddaad wada qaylinseen xasan macalina caasinaysa xasan macalin markay xerada ku jireen oo maarata gelleyda uu karinaayay maxaa ugala bixi weyse hadda waxawaaye waxaa la yidhi caanadaa toddobadood waa laqa wiilashiinna ayagoo waddada aad u jeediin laba kun oo kilomitir xamar loo soo wareega waddadaasay daadsan yihiin markaasay gacanta haatinaya foolxumadaas beesha saddex iyo sagaal ama murusade ee muqdisho arrintaas xasan macalina si gaar ahaan waxaan u leeyahay xasan macalimow arrintaas ayadaa nimankaas aad gadan yoomun min al ayaam ayaa lagu su'aali doonaa arrintaas waana arrin kuu taalla waana ku maxkamadaysan tahay ama beeshaad u maxkamadaysan tahay ama dadka muslimiinta u maxkamadaysan tahay dembigaas aad gashay insha allahu tacaala ciqaabtiisa xasan macalin iyo ciddii kuraad yaratoo dhan way helaysaa insha allahu tacaala hadda waxaa waaye intii goori goor tahay ilmahaas la soo celiso halla aruursho atoobad keenaano adduunyadooda hees hanooloo soo sheego diyaaraan waxaan u nahay qabanno tawxiidka loo qabto ilmahaas waa ridoobeen gaalii difaacaye markii meesha xabaddu kula dhacaysa diyaaradaa kor taagneed u kaalmay maageys laakiin kaalmo kama helin baaqaasi waxaan ku celcelinaa marar kasta oo aan hadalno anoo ah odagii maarata cidda beesha ugaasgoodii ah waxaan mar kasta aan ugu diraa soomaaliya dhibka naga gaaray maanta dagaalka aadan yabaal saddex sanaa dagaalkaasi socdee foolxumada ku dhacda weli kuma dhicin tii maxaaseed xataa way ka daranta oo inta lasoo aruusho meesha lasoo dhabee laga tegay ee markii dagaalka ku dhacay qoryahoodii la qaata ayagoo baktigoo meesha yaala marka wilaayaadka waxaad ogsoon tihiin maantay xasan meeshay u maray waa la socotiin madaxweyne soomaaliyeedaan ahay macnaha boor ahaa iska dhegsan ee dadnimo iyo ciidanimo iyo dowladnimo ma jirto waxaad ogsoon tihiin in shabeellada dhexe oo dhan kulligeed maaratay gacanta mujaahidiinta ay gashay shabeellada hoose sidaas oo kale laga soo kacshay galgaduud iyo maarata mudug sidaas oo kale iyo hiiraan kala barkeed ay saas ku tageen dhanka webiga ka xagaysan lahayo dhankaasoo kale sidaas insha allahu tacaala aad ogsoon tihiin iyo soomar iyo maarata caradaas oo dhan la joogo xasan baddi turkigu ka gaday turkigu kula heshiiyey wuxuu yidhi adduunka waxaad arki doontiin qof walba gurgeeda shidaalka loogu keena barwaaqa sooranaa dhacaysa gaaja waa soomaaliya waa ka haraysa turkiyaan keena saasuu ku baaqay markuu tur keenayo turki maxaa la siiyey maxaase soomaaliya loo ogolaaday maxaase xasan gurguurta qaat waxaa la yidhi horta waxaa la yidhi boqolkiiba sagaashanaan rabaa uu yidhi kulligeedaan rabaa inuu yidhi waxaa waaye dawaca waxaa la yidhi aa wax qaybi la yidhi waxay tidhi qaybta koobaad horta waxaa iska la yidhi owlibaax qaybta labaad haddii laba loo dhigo aan diri dheg kalaan owlibaax ugu daray dheggii soo harana waa ugu daray tiri inta baahalaha kalen ha qaraa war soomaaliya dhulkale ha raadsata maa dhahdid markaa shidaalkii soomaaliya oo oo aad turkiga aad tiri boqolkiiba sagaashan markay sheegteen aad u saxiixday shanna aad tiri dulaaliintaa iska leh shanta soo harta soomaaliyay ilaah baan ku dhaashee ma xaqaa waxaad ogsoon tihiin maxamed siyaad barre shiikh iyo diin iyo ku dhaqmi may bacaad celinta shalaandood aa niman shiinaysa waxay dhaheen ciidda dhammaan rarayna ee noo oggolow noo feermay isoo tusoo yir ciidda aad rabtaan shalaamboodow geeye bacaad celinta shalaamboodow geeye bacad kana intaanoo dhan buurahanaan raraynahay cantoobow gacanta inta ku qabto wuxuu yir ciiddan intaasaan ku leeyahay meede anface ciiddan aad u jeediin oo buuraha aniga maxamed siyaad ahaan intaasaan ku leeyahay inta kale soomaaliya iskale mana dhiibi intaan meede anfaci diyaarad masaarihiisiinu intaan meede anfaci xasan gurguurta boqolkiiba sagaashan shanna dalaaliinaan shanta kalena asagaa isku wada baahidiisu dowlad iyo wax xasan gurguurtana ridi kara wax mooshin keeni karaa ma jiraan dowlad wax mucaaradi karaa ma jiraan xasan waddanka wuxuu ku haystaa inuu gaala ka gato kulligiis sidii dukaan mara suran oo dalka dhan uga gadaa meel kalaa u diyaarsano waa dhoofi rabyaaba beecina waa dhici rabaa hadduu dhici rabaa laakiin insha allahu tacaala waxaan isku dayaynaa beecaas in la fashiliyo oo mujaahidiintu ay fashiliyaan beecaas waa la fasakha kulligiisba horta beecaas waa la joojinaa taas marka soomaaliya ha ku baraarugto waa hagaag barnaamijka faafreebka ayaad dhegaysanaysaan oo si toos aan kaga soo tabinayno holka shirarka wilaayada islaamiga galguduud ee degmada ceelbuur hadal jeedinta munaasabadda ka socota waxaana mikrofoonka lagu soo dhoweeyey ugaas maxamed carab oo ah ugaaska beesha maxamuud hiraab waxaan baaq u jeedaa beesha reer maxamuud hiraab haddii alla idankeeda leeyahay dhallinyaradeeda la marhabaabihayo aad og tihiin in maaragta haddii alla idankeeda leeyahay ay dhul badan daadsan yihiin sida guraceel oo kale lagu aruurshay layidhi shan shan iyo u tagtiin iyo toban toban iyo shabaab u taga ee gaadaha xabad u gelsha dowladihii adduunko dhan baa isu yimid haddii alla kuran yahay dowladdii soomaaliya sheegahayda yaa qalabkeeda soo qaadat shabaab hal xabbay ka qaadi weyday asi iska dareereen shabaaba mid taagtaagan waaga marka toban wiilo haddii alla idankeeda leeyahay laga soo diray gurceel shabaab haddii alla idankeeda leeyahay waxay ka qaadi kartaa lama arko ayaga naftooda unbaa lagu halligaa waxaan leeyahay dadkaas haddii alla kuu roon yahay dadkaa soo dirahaya oo ilmaha marhabaabiha reer maxamuud hiraaba ilaahay ha uga baqeen ha toobad keeneen haddii alla idankeeda leeyahay intaa naftu joogto waxaa la yidhaha tacaalna waa jiraaye inta qofku ay nafsada ku jirto ilaahay inay u toobad keentaa wax kasta ay gasho inay ilaahay u soo noqotaa wax kama xaaraansana waxaan leeyahay ilaahay u toobad keena waxa aad samaydeenna dib uga laabta ilmaha haddii alla idankeeda leeyahay dhuusamareeb iyo gurceel lagu aruuraane hadda badidood waaba yimaadeen inta hartay oo hadda ku jirta gacannaha kala soo baxa u soo dira guryahooda waxaad u haydaan lama arko meeshaan waxaa la yidhi waa beryey sacaba laguma aadsho waa lagu kala baxay ilaahay idankiisa waxaan rajayhaynaa meesha cadalaa lasii ordaa waad ujeediin celasha biyaha la joogaa haddii alla idankeeda leeyahay afgooyaa la joogaa ma indhaliideen marka inaad macno la-aan toban wiil aad la taagnaato laamiga dhexdiisa adinka iyo nimankiina odayaasha la jooga iyo nimanka ilmaha aad haydaanba waxaan leeyahay ilaahay u toobad keena isu soo dhiiba imaada waana laydin soo dhawaya gacmo furaan laydinku soo dhaweeyaha kuwa ugu sarreeya ugu waaweyn hadday yimaadeen gacmo furaan lagu soo dhaweeyaha cid ay ka dakanaysan yihiin iyo cid raadsi aan la arag hadduu dabeed aadayay hadduu dalka joogaba la fasaxa laakiin inaad meesha aad joogtiin gacmaha kala soo baxdaan isku daya haddii alla idmo dadka dhallinyaradana waxaan leeyahay waad og tihiin dadkii maaragta dhallinyarada ahayo idin waa yimaadeen nin walba waa warra-aanuu gurgi habartiisa aaday oo saakay cidow u xambisan yahay iyo cid maaragta haddii alla kuuray oo ka dakanaysan yahay lama arko ka soo laabta meesha aad ku jirtaan nin walbaba aabbihii iyo hooyadii aa waxay u baahan yihiin inay qowsaar keentaan oo ilaahay oo maal adduunya siiyey macnala-aan marka in adigu antasaab biya lagaa dhigto waxay kuu soo siyaadaheyda ma leh insha allahu baidnillahi alkariim waana aan rajeeyaha inaad yeeli doontaan haddii alla idmo dadka soomaaliyeed dhammaantood waxaan leeyahay oo ahlu tawxiidka ah waa in insha allahu baidnillahi ilaahi alkariim la isgarab taagaa jihaadka waa in haddii alle idankeeda leeyahay dulum laga leexdo gaalo iyo wixii ku fekera aad banaanka ka martaan oo maaragta haddii alle idankeeda leeyahay aadnaa gaala daba gaala maanta iyadaa adduunyadii labalaba isugu dhegano waxay idiin hayda lama arko qof walba uba haddee ma indha la idin mana maskax la idin oo adduunyada waxa ka jira waad la socotaan inaad ka laabataan gacmaha isku daya dad muslimiin ha tihiin maaragta dantiina adduunyo iyo midiina aakhira aad maaragta macnalaan ku dhammaydaan dadka muslimiinta oo soomaaliyeed oo dhammaa saas ugu baaqaa dadka haddii alle ku run yahay iyo ilmahoodii dhaqaaqsaday oo qaraabadii ee uu ka dhasho ama adeer u ahay ama ehel haay oo dhan dhaqaajiyey haddana leh maamul iyo dowlad soomaaliyeedaan dhisaynaa oo aan ordaynaa waxaas waxaa waaye waa qarow waxaan ilaahay raalli ka ahayn qof dhisi kartaa huna ma jirto waxaan ilaahay kalaankiisa ahayn qof meel ka taagi kartaa huna ma jirto war haddee qofkee ayada adduunyadan qof walbaba iyadoo taagan yaa keena allah keena ma waxaan ilaahay kugu talagelin adigu gacmaha kusoo qabataa dhise oo aad leedahay saatanaan anigu aan haddii alla kuu roon yahay aan raaya tawxiidka mid kale ka ag taaga ma kala ma socdaynaan len waxaad yelaydaan waa laydinka warqabaa waa lays og yahay kulli waxaan sheegaynoo dhan allah haddana ka sarreeyo idinka warqabaa inuu ku xukuman tihiin inaad haddii alla kule mawd wada dhadhimihaydaan adduunyada waa ku ceebowdeene aakhiradiina walba dhowrta oo meel kastoo aad joogtiin waxaan idin leeyahay sidii aan baaqa soomaaliyeed uwada diraya idinkugu diraaye isu soo dhiiba oo adduunyada intaan joogna maanta hana lacafiyadhaha aan ilaahay u toobad keenne waa hagaag weli barnaamijka ayaan ku guda jirnaa iminkana mimbarka eedayaasha iminka waxaa ka hadlaya suldaan daa'uud xasan oo ah suldaanka beesha waceys leh oo iminka hadal jeedinaya waan bogaadinaynaa mujaahidiintii ilaahay gacmahooda ku cadaabay nimanka cadowga ahee kusoo duula sida gardarrada u yimaaday dadka muslimiinta meelahay deganaayeen wixii ku shahiidana ilaahay ka aqbalo shahaadadooda runtii waa farxad iyo guul weyn waxaan leenahana dadka muslimiinta ahee ku nool bishaaraysta garab sii walaalihiin mujaahidiin ah u jihaadaya diintiinna iyo dalkiinnaba inaad kula noolaataan si sharaf ah suxurnimo ah inaad soo dhoweysiin ood garab siisaan wanaagga iyo khayrka iyo shareecada ilaahay tarkeeda inaad garab siisaan ugu baaqaynaa waxaan ugu baaqaynaa dadka ilaahay cadowgiisa oo maran habaabiyey ee u dhashay dadka soomaaliyeed war niman yahow soomaaliya waxaa la yidhaahdaa dadka waxay yidhahdaan waa boqolkiiba boqol waa muslimiin ay yidhaahdaan abyo isirna uma lihiin inaan gaala aan ku xiranno ooy gaaladu gaal iyo laciinkiis soomaalida dhihi jirta inaan laciin u noqonno oon gaal garab siinno waad ogtihiin maraykan iyo afrikaan kaleba kastaba way joogaan nimanka hadda dowladda isku shaagaana nimankaasi waxay u yihiin niman dabadhilif u ah waxaan leenahay marka dadku aqli ha yeeshaano ilaahay hou soo laabtaano diintooda qaaliya iyo dadkooda iyo dhaqankoodii suubanaa hou soo laabtaanaan leenahay khaasatan anigu hadda waxaan u baaqayaa baaq toobakeena anugu diraya beesha abgaal ismaan khaasatan nimanka la yidhaahdo beesha wacaysle oo hadda qaarkood ay ku sugan yihiin degmada ceeldheer ay ku haayaan niman calooshood u shaqaystayaal ah waxaan leenahay dadkii kugu mareegahaa waa miitakaalka meesha yaaluu yidhaahdo maogta wixii ka dhacay waad ogtihiin meesha la yidhaahdo aadaya bal wixii ka dhacay oo nimankii cadowga ka raacay ku dhacay waad ogtihiin meeshaas wix yiila waad ogtihiin oo nimankii cali axmed iyo kula dhacay meesha la yidhaahdo alkowsar iyo aadaya bal wixii kula dhacay waad ogtihiin waxaad ogtihiin cali guduud meesha la yidhaahdo wixii ka dhacay waad ogtihiin oo nimankii ishortaagay shareecada ilaahay wixii ku dhacay waad ogtihiin wixii ku dhacay meesha la yidhaahdo wargaadhiyo hadda ugu dambeeyey waad ogtihiin wixii ka dhacay waxaan leenahay biyo daata dabaadigoodaa la cintaahe nimankaasu horta wixii ka heray ilaahay hau tooba keenaan ha yimaadaan mar la rabo mujaahidiintuna ma rabto anugu haddaan nahay dhaqankii hawiyana ma rabno inay meelahaas ay ku baaba'aan dadku inaan lagu nacfiyaa la rabaa laakiin ilaahay qof oonan hanuun u qorin adigu ma celi kartin in asagu meel u socda ood laga celi karin war shareecada ilaahay ka leexo waxa waaye waa mid dad ku dhalatay ka leexo ninkii laga waaya ma ogtahay waa laga wareejinaya wixii lagu eli waayey wargaadhiyo xarunti weyneed oo maraykanka hadda xarun u ahayd wixii lagu waxa waaye cali guduud oo lagu faanayey wixii lagu celi waayey meesha la yidhaahdo aadan yabaal celer lagu celimahay iyo masage waa lagu celimahay waxaan leenahay marka oon u sheegaynaa dadka waxgaradka ah ninkaan waxba garin anigu la hadli mayne war dadka meesha jooga oo ilmaha meesha jooga lahagu marin habaabinayo nin la arka cunugiisa ha kala baxo ilaahay hau tooba keenaan cid taabanaysa ma jirto qof waxau ahay dilkooda rabtaa iyo hoogooda rabtana ma jirto ha yimaadaano meelaha mujaahidiintu ay jooga xoolahooda ha dhaqaalaystaano waxaan u sheegaynaa marka ha kala baxeen dadka nimanka hadda soo aruurinayo meesha keenayo waxdana hoy ka leeyihiin ma jirto ilmakoodaana kuma jiraan cunugkiisaa nin keenaya male war ha la fiirsho ha la ogaado ha la soo baaro nin cunuggiisii keenaya meeshaan ma jirto inay halaag nin la arkaba waxa waaye xasan wuxuu uga rabaa waxyaaba sandareertaha uga rabaa waxaan u sheegaynaa marka war nin la arkabow ha laga reebto ilmahaas ha laga reebto nimankaasna waxaan u sheegaynaa dalaaliinta ah ee dadka marin habaabinayo war iska celsha waan difaacanno heer hebel aan nahay weliga inaan waxayn jirna war mujaahidiin adugu nin qabiilu mara hor istaagi kariyo shareeca ilaahay inaan gaal kasta hadduu isku soo baysto iyo laciinkiisna kama hor imaan kariyo waxaan leenaha dadkaas yaa lagu halaagay markay ninkaanu ou dhinta kabacdi war dadkii lagu laayay aadan yabaal hadda ma talay ku jiraan wax talaay ku jiraan ma jirto waa dhinteen meeshina waa la qabsaday hadda haddii lagu dhintay haddana meeshi la qabsado wax faa'iida hoo leedaha ma jirto waa he- waa hee muuqataa waxaan leenahay war ilaahay ha loo tooba keeno waa ceeslow ilaahay u tooba keeno baaqaan idin dirayno cid waxaa waaye nin la arkaba cunugiisa ha kala baxo nimanka marin halbaabeynaya xasan dowladaan haysanaa iyo dadaan nahay iyo waxuu ku haya ma jirto meesha uu naga soo galay yaa balaayo timaada kal ka hore markuu ogaana balaayo noo horseeda haddaan markuu yimaadana meeshii wixii dhanna hor raacay meesha uusan gaarina uu ceesle ka ka caafimaad qabto meelihii kaleeto dhibaatada ku dhacday waa la wada ogyahay war biyadaata dabaadigooda la reebsa hala caynsado ilmaha waad ogtihiin wixii ku dhacay ali guduud ilmahu ceeslaha lagu qabto waxay leeyihin marka annanka tababarna lama geyn waxaanu ku jirna laba bilood iskuulaan dhiga jiray ee iskaaga cataabaya haddaana asugun kama keeni kari asaana keena nimuuna tababarin uu keenayo haddana dadka meesha ku aruurinayo waan waan garan karnaaho reer hebelo wax iska dhacsh Ma- waa ceesla wuxuu iska celinayaa waxuu ahay mujaahidiintan min kulli aafaaq ka timaada war dadkaas meesha ayaa lagu halaagay ha tooba keenaana leenahay ha tooba keenaano ha ka waantoobaano hor istaagga shareecada ilahay ha isku soo dhiibaano ilahay shareecadiisa Een, waa hagaag cabdiraxiinow een, munaasabadda ayaa si habsaamila ku socota iminka ee, waxaa lagu soo dhoweeyey mikrofoonka oo hadal jeedintiisu ay socotaa nabadoon cabdinuur axmed faarax oo ka mid ah nuqabada beesha saleebaan bismillaah alxamdulilaah halkan anigoo ah naqiib cabdinuur axmed faarax ee joogana galguduud nuqubada gobolka galguduud Een, waxaan rabaa inaan marka hore ilaahay baa mahad iska leh aan dhammaad iyo bilow midna lahayn oon dhammaanayn isagaan u shukrinaynaa mahad alla ka bacdi waxaan bogaadinayaa oo aad aan ugu faraxsannahay anigoo ku hadlaya afka ee, nuqubada gobolka ee, maftuuxaadka mujaahidiinta iyo ilaahay idinkii dadka muslimka ah ee ilaahay kelimadiisa u dagaalamaya ay gaareen ilaahay baa ku mahadsan waa bogaadinayna waa soo dhoweynaynaa Ee, nidaamkii bay waafaqeen amarkii ilaahay bay qaateen ilaahayna waa guuleeyey abal buuna u ballan qaaday alxamdulilah rabbilcaalamiin waa bogaadinaynaa dhammaan futuuxaadka dhacay ee kuwa ugu dambeeya aadan yabaal iyo sida hadda meesha la yidhaahdo ee wargaadhi oo kale ugu dambeeyaan waa la ogya wixii dhacay oo dhan Ee, aad baan u bogaadinaynaa dhammaan arrintaas Ee, farxad iyo raynrayn iyo wax aan la soo koobi karin baa dhammaan dadka hareeyey muslimiinta aad bay ugu faraxsan yihiin meel kasta Ee, waxayna diyaar u yihiin hadda dhammaan inay maaragtay dadka dhammaantii intii awal ku jirta mana inta kale furmaha inay xaadiraan alxamdulilah rabbilcaalamiin intaas waa bogaadinaysa inta kale waxaan eh, afar kelimo u sheegayaa dhammaan eh, cid kasta oo dhegaysanaysa hadalkayga oo muslim ah ama ummadda soomaaliyeed xitaa ha ahaato hadday rabto ragga ee murtadiinta ama dadka maaragtay inxiraafa iyo gudbe ha ahaato waan u baaqayaa waxaan u sheegaynaa ilaahay ah laga boqo Ee, nin baa wuxuu lahaa waxay rabaan adduunyadana inay ee, gaalnimo ku shaqaystaan oo gaalada la socdaan aakhirana ay muslimiinta la maraan meelo janno helaan wax la suuragelaydana ma ahan waxaan leenahay marin habawga iyo meesha lagu lumay ha laga soo laabto waxaa dalka ee, madaxa aan u nahay yiri dad wadaniyadda xitaa ka tegey Ee, taariikhdu wax dhan bay gashaa wadaniyadda nin la dhihi jiray maxamed sultaan timi cadde oo sanadihii lixdameeyihii noolaa ee, isagoo la hadlaya raggii markaas ee, madax baan nahay soomaali u nahay yiri ayuu wuxuu yiri tixdiisa waxyaalaan ka xusuusta haddaan meel ka tilmaamo wuxuu yiri nimankii muraadkooda ahaa moodharkii iyo guusha marnabana yeednaan dhici kuwii mala kusoo toosay suntay nugu mudeen wiilashii la ismarsii waayey wuxuu yiri maswabaydii lama dhuunyado iyo miro dhunkaalada manfacan la cunin baa jira oo maanka kaa rogo oo waa maraykan ee kay sidaan madaxda natobi meesha waxaa laga garanayaa dadka waxaa la daba socdaahe oo looga tegey la oran jiray abshir nuur faaraxna wuxuu yidhi intay goobta soo joogsateen garannin tawxiidka ilaahay waxay uga go'een gelinku noolow buur waxaa looga tegey wax kasta waxaa weeyaan adduunyo oo aakhire lagu bedeshay waxaan leeyahay adduunyadu waa dhammaanaysaa ilaahay baana sheegay qof kastoo temihiisa oo wax garanayaana waa og yahay aakhirana baaqi weeye waa baaqi aan dhammaanayn ee ha laga soo laabto intaas ee, waa si guud waa soomaali oo dhan Ee, markaan haddana usoo daadego khaasatan dadka ku abtirsada magaca ee, gobollada galguduud jooga oo ku sugan ama shabeellada dhexe ama aagaganba ku sugan oo ilaahay idanka soomaali ah oo hawiye ah oo hiraab ah oo madarkicis hiraab nimanka la yidhaahdo ah waxaan u sheegaynaa meeshii ee, inta xaqa ilaahay diiday dagaal qabsaday uu dhibaata ka soo gaartay oo ilmada ku baaba'een iyagoo difaacaya mabda'a maraykanka iyo dimuqraadiga iyo reer galbeedka difaacaya wax kale oo dalkan laga wadaahay ma jiraan oo gaaladu wadaan oo hogaamin iyagoo difaacaya ku dhintay oo ku baaba'ay oo ku jabay in badan baaqa loo jeediye diiday ee, way maqlayaan baaqiga ka hare waxaan leenahay aanadaas dabaadooda la cayniyaa ha la cayniyo dadka dabaadigiisa ilmaha dabaadigooda waxaan u sheegaynaa meelaha hadda yacni maaragtay aan la tegin ee sida marka la yidhaahdo ee, gurceel iyo dhuusamareeb iyo aagaga furan oo cadaada iyo baxda iyo dhulka aan la teginoo hadda yacni dadka jooga iska joogaan sidaa aagga ay u socda wasiluyu meelaha usoo xooga xarakada xaggeeda aan carabka ku dhufanaya iyo kuwa ka shisheeya waxaan leenahay eh, wuxuu yidhi sayidku dalkan ba idinkaa le dowlad ma u noqotaan ilaahay idin irsaaqay baa irsaaqada idiin haya macawino iyo wax gaala keentana ilaahay hor buu u ballan qaaday risaqa maal baad haysataan dhul baad leedihiin beer baad leedihiin bad baad leedihiin webi baad leedihiin waanaad ogtihiin waxaan leeyahay dalkiina idinkaa le idinka maamulanaya islaamku wax idinka uu idinka doonaya qaasa ama eh, al-shabaab haddii la yidhaah dadka waxaa loogu sheekeeyaa hadal eh, iska qiyaaliya oon macno lahayn al-shabaabaa saas Al-shaba- al-shabaab waxay wadamada hadda ay maamusho faa'iido iyo nolol iyo farxad iyo diin iyo raynrayn iyo cadaalad iyo ammaan intaasaa lagu haystaa waana ogtihiin xaqiiq baa in badan ogtihiin waxaan leeyahay odayaasha iyo dadka waxgaradka ah dadkiina ku hogaamiya inaad diinta ilaahay qaadataan oo idinkuun nabada aad islaamka soo dhoweysaan oo dalkiina idinkaa maamulaya wax ku darataan oo ilaahay idinka xaqa aad sa- gacanta u taagtaan intaasaan idinkugu baaqaynaa ilaahay ha laga boqo waddadaa ha loo soo laabto wax dana waddada kale ku jiraan ma jiraan muslim iyo gaal saaxiib maaha muslim iyo gaal saaxiib maaha xiriir mala wax kama dhexeeyaan haddii yeelanayaanna waa in muslimku gacan sarreeyo oo isagu taliyo oo dantiisa wato ee muslim lagala talinayo gaal oo isaga maaragtay uu wax hogaaminayo sida nimanka eh, fila soomaaliya joogoo kale suuragal ma aha waxa noocaasi diinna maaha waana ogtihiin dadka baydaha laga soo celiyo wax lagu dhintaa meesha ma yaalaan sidaas baan leenahay waa hagaaga iminkana hadal jeedinta ayaa waxaa soo gaartay nabadoon cabdulaahi sheekh maxamed weheliye oo ka mid ah nabadoonnada beesha murursade oo halkaasi kelimad dhanacyo badan taabanaysa ka jeediyey بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأصلي وأسلم على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه إلهي بقى مهد إسكاله مهد أصو بالله وإيا ضماد آن لهين مهد قال لك ديب أخيارا هرت هروسو هذا الشيء ميل والبا أو آن إسلهاي وميل لقى هاد لبا ويكسو هاد لين آه هدان مركا وحير دبر ديبو وحان بقادين ياسي وبقاديين سلا مدأه maadaama aynu ka mid nahay nabadoonnada gobolka galguduud ee futuuxaadkii la helay furashooyinkii dib loo helay ee ilaahay nasrigaas uu na siiyey nasrigaas yaan bogaadinaynaa ilaahay baan uga mahadnaqaynaa aan leeyahay Ee, waxaa aan la wada soconnaa waxyaabaha lagu hadaaqayo dadku caqli way leeyihiin ay wax ku gartaan laakiin waxaa mixno laba arrimooda haysa waa marka koowaade ilaahay hana sugee haddii shaqinimo alla kugu talagalo dee dariiqii dalaaladat ku soconaysaa iyo wax allaale iyo wixii dariiqaas jahanamo sida jannada loo shaqeeya jahanamana u shaqayn ay rabtaa lannahu ilaahay wuu ballan qaadayoo cadaabtiisa ilaahay ha naga magangeliye in uu buuxinaahu ballan qaaday jahanamo uu ballan qaadiyey jannadana waa loo ballan qaaday midu horta waa midaasoo mar haddaad shaqi tahay cid ku hanuuni kartaahi ma jirto midda labaad waxay tahay dadka ilaahayna wuu ogaay wuu ka hadaliyey waxaa dhibaato gelinaya waxa la yidhaahdo eh, maaliyad adduun oo iska yar shaydaankuna wuu u siinaynaa qofka ilaa hore u ballan qaaday in uu lumi doono aadan iyo ilmihiisa wuu u siinaynaa waxay moodayaan marka qofkii ayadoo hadda aan gaalnimadii rabin yaa xoogaa adduunyaa iyo dhaldhalaalkii dunidaa la tegaya sidaa darteeday ku luntay waxayna la mid noqotay kuwiiba diidanaa allah iyo rasuulkiisa oo sidaasay ayaguna ku gaaloobeen labadaas qodobaa horta haysata dadkan Eh, waxaan rabnaa marka inaan baaq u dirno haddaan nahay nabadoonnada horena waan ugu dirnay haddana mar labaad iyo mar saddexaad cod dheeraan ugu dirayna waxaan leenaha war ilaahay ka cabsada kitaabka ilaahay lalama dagaalami karo ilaahay asigaa xifdisanaya innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun ilaahay aayaadkiisa qur'aanka ee koonkan ugu talagalay in lagu xakumo ee munasalka ah iyo axaadiista nabiga salawaatullaahi wasalaamu caleyh loogu talagalay in lagu xukuntamo rabbi asigaa waardiyeynaya haddii aysan jiri lahayn dad wan wanaagsan ee dadka gaalada ah ee horarka ah la dagaalamana adduunyaduba way fidnoobi lahayd dhammaanteed maadaama marka waxaa iska soo horjeedaa ay yihiin kutubkii ilaahay aan ku dhaqanno dad leh iyo kutubka ilaahay qolyaha yidhaahda ha lagu dhaqmo ha la baabi'iyo qola leh waad dareemi kartiin war sharaf darraha ku dhimanaan leenna ilaahay micigiisa ahaada ilaahay kutubkiisa u nusreeya gaalada iyo gaalala jirkana gacal iyo gargaar ha ka dhiganina hana u hiiline tooba keena imaada deegaanadiinna dalkiinna idiin baahan geeridiinnu waana dhibe jacayl uma qabno dalkiinna u baahan waa adinka meelaha rogeele waxaan xuraynaynaa deegaankaynaan xurayna maxaad xuraynaysid ma kutubka ilaahay maxaad naga xuraynaysiin ma kitaabka ilaahay iyo shareecada in aan ku dhaqannaad naga xuraynaysiin ma waxaad noo xuraynaysiin in gaalo na gumaysato maad noo xuraynaysiin waxaan idin leenahay riyo waaye taas ma dhacayso ma dhacayso haddana ma dhacayso kutubka ilaahayaan rabnaa shareecadan nolola ayadaan ku xuguntannaa xor baan nahay dhibaato nama haysato dhib nooga daran maantay in gaalo iyo gaalo la jir ay deegaanadayna ku gaardiyaan ma jirto waxaan marka idin leenahay baaqaan idin diraynaa intii naftu idinku jirto nala soo xiriira sida kuwa idinka horreeyba noola soo xiriireen noola soo xiriira waad nabadgelaysiin haddaad hub la timaadiinaa laydin lacagaynaa haddaad adinku timaadiina hooyadiin idiin baahan tahay aabbihiina idiin baahan naftiinaa nolol u baahan sagaal sano toban sano lix sano toddoba sano saddex sano afar sano yaad qoray gacanta ku haysiin waaga nin guursadayo idinka mid maaha waaga nin hal buushow leeyahay meel ku dhisana idinka mid maaha adduunye ma haysatiin aakhirana ma haysatiin waa maxay marka nolosha adsu- haddaad dhimatana waa cadaab intaad nooshahana xabadda sakareeda oo dhuuqee yaad waxaad ka barye ninka tuuge maxaa war tuuga lagama tuuge taajirkaa loo tagaahaa la yidhi ilaahayaa gacantiisu weyn tahay ilaahay tuug waad helaysaa khayr oo dhan wax laga dhinto oo geeri laga doortaa jirta Ee, soomaalida horta wakti horo yaa gaaladu u jookartay wayna ha- haleeshay haddaan fiiriyo maskaxda haddaa ka shaqaysiiso wax badan baad arkaysaa Ee, waxaa la yidhi waxaan ku siinaa dhalashu dhalashaan ku siinaa adiga maxaa tahay dal hebelaan joogaa haye adiga muwaadin amerikaan ahaat subxaan allahi wabixamdi muwaadin amerikaan ahaat adigana mid ingiriis ahaat adigana wixii nuucaas ahaay ujeeday ka lahaayeen ee ay siiyeen waxa ay ku sheegeen ee diblomaasi ama ay ku sheegeen soo siiyeen iyo lasoo wada irtixaal lasoo rarayaa waxaa la keenay soomaaliya la keenay waa lagu beeray ewelba waxay ahaayeen wax lagu beerahay ahaayeen soomaaliya la keenay gaaladii waa la keenay gaaladii waa loo gacan haatii waa timid war ninka soomaaliyahow oo muwaadinho ee u dhasha dalkaanow maantay magaalada muqdisho kaba soo qaad ee aad dhex joogto iyo ka dhaqaaqdo si nadiifa aeroboorka ma uga duuli kartaa ugama duuli karto waxaa leeyahay waxaad martaa ee, meel heblaasiima mar yaa u talinaa oo fadhiya halkii oo ninka la yidhaha tiin baryu kugu dhufanaa ee, qaybtii socdaalka dhammaantood waa gaaladii wa. amison waxaa lagu sheego uganda ee, burundi ee, kenya ee, etoobiya dhammaantoodoo dhan waan wada ognahay waa dalal ee, ayagu dalkoodiina jooga dad dal iska leh dal kale inay boobaanna rabo waa ninka muwaadin annagu goorma muwaadiniin naqaynaa marka aniga markaan muwaadin soomaaliyeed ahay haddii nin ee, burundi u dhashay ou ou qaybtii ee, socdaalka ou iiga noqdo wakiil iiga noqdo ama markaan halkaa joogana haddana ou sida wakiil iiga yahay goorma muwaadin ah goorma muwaadin ah war annagu muwaadiniinaan nahay mana yeelayno mana yeelayno in gaal ou nala maamulo dalka ma yeelayno dalka annagaa iskale waxaana iskale dadka ahlu tawxiidka ahaa iskale dadka w- ahlu tawxiidkaana ilaahay baa yidhi innama almu'minuuna ikhwa mu'miniintu waa walaalo annaga walaal nala maaha nin gaal waa tahay cabdiraxiinow waan usoo laaban doonaa hadal jeedinta nuqabada ee ka qaybgelaysa shirkan ee ka socda howlka degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga galguduud iminka waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweynayaa een, sheekh cabdulaahi abu khaalid oo ah waaliga wilaayada islaamiga ee galguduud ee, isagoona kelimadiisa halkaas ka jeedinaya bogaadinayana kaalinta iyo dowrka nuqabadu ay ku leeyihiin jihaadka ka socda dalka soomaaliya الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أولا الله سبحانه وتعالى أيا أم هدلينينا الله سبحانه وتعالى إسلام بدا يو دين كان قالق أه iyo nicmooyinka dhammaan aan haysano allahin siiyey allah soo mahadcelinaynaa bacdallaahi ee, xuduurka ama oda- odayaasha qabaa'ilka walaayada ee munaasabadan kusoo qayb galay waxaan leenahay jasaakum allahu khayra aljazaa shaqada iyo howsha islaamka aad u haydaan aad ugu adeegeysaan maaragtay naftiina iyo maalkiina iyo lisaankiinba ilaahay subxaana watacaala idinka ajarsiiyo annaga dhanbana khaatamada ilaahay noo hagaajiyo shahaadin ilaahay nooga khatimo Ee, intaas kadib runtii munaasabadan ee, waxay ku aadnayd ama daarnayd ee, bogaadinta iyo tahniyada ee, bilihii lasoo dhaafay ee, walaayaadka qaar kamida ku socday ilaahay subxaana watacaala mujaahidiinta gacmahooda ku xaqiijiyey ee dhulal badan i deegaamo badan i degmooyin badan iyo ummad badan muslimiin ah cadowga ay dul saarnaayeen oo lagu xoreeyey lagu dulqaaday bifadli illaahi wa karamihi ee runtii wa amaa binicmati rabbika faxadis waaye nicmada ilaahayna waa la sheeg sheegaa ee in ilaahay ugu mahadcelino anaga tarxiibino soo dhoweyno arrimahaasi wanaagga dhacay oo maaragtay kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala iyo raayada tawxiidka deegaama sanawaad ay ka maqnayd maanta ay gaartay ee waxaan la qaybsanaynaa marka ummadda muslimiinta guud ahaan farxaddaasaan la qaybsanaynaa si gaar ahaan ah deegaamadii codowga lagu horeeyey codowgii lagu dulqaaday ee taasna ilaahay fadligiisa ay tahay awalan wa aakhiran uma mujaahidiinta oo hooshaasi u istaagtay iyo si guud ahaan ee runtii ummadda muslimiinta ah qiibaheeda kala duwan loo kala harin ee si gaara marka raggii la mubaasharay hoolahaasi oo aada iyo aada u qiimo badan oo gacmahooda ilaahay ku xaqiijiyey ee waxaan leenahay jazaakum allahu khayra aljazaa ee hooshii aada u taagan tihiin aada u sabarteen u dhabar adeegteen horey maaragtay cadowga xamladihii ka soo qaaday gaar ahaan wilaayada galgaduud waad ogtihiin dhabar adeegii ummadda degan iyo raggiina mujaahidiinta ah ay maaragtay aada u dalqaadateen codowga la sabartanteen maanta ilaahay wuxuu idin dhaxal siiyey in deegaamo oo ay lahaayeen meeshaan lama imaan karo in ilaahay idin gaarsiiyo oo taas runtii fikir badan galay juhdi badan galay dhidid badan galay dhiig badan galay marka hanii'an lakum ayaa idin leenahay intii shahaado qaadatay oo shahiideyn ilaahay jannatulfirdows ha ugu bishaareyo ilaahay ha geeyo inta dhaawacan ilaahay ha bogsiiyo waxaana laidinka rabaa in meeshiin aad kasii wadaan ummadda muslimiintana meel ay joogaanba gaar ahaan wilaayada galgaduud waa idin garab taagan tahay maaragtay nafyo maalba iyo docoda maaragtay niyada qof walba intii tabartiisa idinka garab taagan yahay ilaahayna subxaana wa tacaala ayaa macigiina ah waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuhu xasbuna allahu wa nicma alwakiil iyo adkaartii qur-aanka iyo insha allahu tacaala badiya ilahay waxaan ka rajaynaynaa maaragtay tilaabo ka dheer midda hadda maanta ilaahay ina gaarsiiyo ummadda degan deegaamada la furayn waxaan u dardaarmaynaa mujaahidiinta ee kitaabka ilaahay oo maaragtay sharciga ilaahay in la xukumo u socoto inaad soo dhoweydaan idin dardaarmaynaa ee walaalihiin mujaahidiinta ee wiilashiina ah oo aad aftaqaanaan dhaqan taqaanaan insha allahu tacaala wanaag baa kala kulmaysaan si la ogyahay wadaa mujaahidiinta laga yaqaano ayagna saasaa u leenahay insha allahu tacaala qodobkay labaad waxa waaye waxaan aada iyo aad u adkaynaya u ayidayaa nuqabada halkan fadhido baagii ay jeediyeen ay u jeediyeen oo dadkooda soomaaliyeed oo runtii cadowga marba wax u sheegayo inay maanta u caqli celiyaan aad ku quusanin oo maaragtay gacanta ay u taagaan ayagoo marka hadafkoodu yahay ducaad ay yihiin oo maaragtay dabka iyo dhibaatada iyo khasaarada adduunka inay ku badbaadiyaan gaalnimada ay ugu weyn tahay ay u tilmaamaan waddada toosan oo wanaagsan siraatulmustaqiimka ah oo baag ay u jeediyeen markan dadka weli ka qaldan ama ka baaqi ah oo safka codowga oo maanta fashilmay safkaasi weli baaqi ku ah inay maaragtay ilaahay u tooba keenaan odayaashooda la soo xidhiiraan mujaahidiintii wilaayadka islaamika ay la soo xidhiiraan baaggaasna waa adkaynaynaa maxaa yeelay mas-uuliyiinta rasmiga ah ama runta ah dadka runta sheegayo oo xaqiiqada ku warramayo oo dadkaasi masaalixdoodii meesha dantooda ay ku jirto ka hadlayo waa ayaga maaragtay insha allahu tacaala inay u dhaganuglaadaan oo mar badana kolle wax loo sheegay ee dad ilaahay ku anfacay waa jirtaa intuu ka hartayn waxaan leenahay qaata baaga guud maaragtay maanta mujaahidiinta iyo odayaasha ay soo jeedinayaan codowgaasi oo codowga islaamka ah codowga ummadda soomaaliyeed ah oo la wada yaqaano oo taariikhiga ah oo maaragtay awowayaasheen iyo aabiyaasheena oo la dagaalami jiri in waxaa loo baahan yahay aan ku daqmin aan ka kasoomin caqligeenna uu maaragtay fikiro aan xisaabtanno ayaa loo baahan yahay dadkaasna waxaan leenahay diintiin usoo laaba tuubow ilallaahi ayaa idin leenahay odayaashin la soo xidhiira kasoo baxa safka codowga kasoo baxa dantiina ku jirta adduun iyo aakharaba wax idinka hallaabayaan ma jiraan waxaadna ogaataan mashruuc hadda aad ku jirtaan oo maaragtay mashruuc meel kale laga keenay inuu yahay mashruuc gaalo wadat inuu yahay oo aan qarsanayn waxa qoraala hadday tahay hadal hadday tahay maanta waxa qarsan aan ahayn waad ogtihiin markaan dhagihiin ah waa xaq maha maqlaano maaragtay caqligiina ku doondoona inaad wax fahantaan arrintaasna ayagan u dardaarmaynaa waxaad kala ogaataan waddanka wax yaallo ama nimankan maanta wakiilku u ah gaalada oo maaragtay gaalada ay soo dirsatay oo islaamkooda la dagaalamayo oo dadkooda dilaayo oo dadkooda dhacayo oo dadkooda kharibayo dadkaasina jariimo badan waddanka ay ka geysteen waa la wada ogyahay maaragtay wax xamar ka dhacay la ogyahay oo ummadda maaragtay si loo galay aa la ogyahay maaragtay dulmiga iyo gardarada iyo maaragtay dulleysiga ummadda waxba loo reebin wilaayaadka islaamiga maanta amniga iyo nabadda iyo maaragtay waa ogtihiin insha allahu tacaala waxaan leenahay marka si guud uga baaqaynaa ummadda inay soo heleelaan qaafiladii jihaadka soo heleelaan kelimadii meeshaan kasoo koobayaa wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullah waa tahay dhegaystayaal teebinta tooska ayaan ku guda jirnaa iminkana mikrofanka waxaa lagu soo dhoweeyey nabadoon macalin gaab الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله إلهي بام هذا السكال أولا إيو وآخرا كان سوق هاي كان ما أنتي وها هل كان جوغا وأضياشي سلطان ندي واسيدي نقيب يدي وأي هل كان لمن كان كلا هلا ومال كسته دل دين دقية ودين يرايه ayagaasna inaad ajiibteen waayo oo timaadaan raggiina meesha ku baaba'aya oo hadda lagaalkaas ka daba rooraya oo kurguurtaa marka waxaan leeyahay laba kelmo oo hadda la kuuroon yahay aan horta gurguurta u sheegaa gurguurtow waxaad tiri hadda ka hor mallay biyo ka dhammaadeen waaye beriga qooqa iyo kibirka ay ku haayey ood hadda la gaalada iyo meel walba waxaad ka keenaysay ood afarta gaar naga hareereehaysay markaad hareereysa saas lahayd anuguna waxaan lahayn allah allah ayaan tala saaranaynaa allah ayaan shartiina naga kaafihaya ayaan lahayn alle shartiina waa naga kaafiyey maantana waxay joogtaa malaaygi bihii ka dhammaden adugu ad tahay waxaa waaye marka waxaan leeyahay gurguurtow malaayga meel kastow tegee amba tag amba towbakeen malayda meel kastow tegee amba tag amba towbakeen u tura tunka kugu yaal amba toorey galoolanaa taqaan intaas adiga waaye marka waxaa waaye alxamdulilaah waxaan marka xoogaa walaayada nafteera in xoogaa la yidhaaho is-ilaalishahe adunkuna hadda la guuraya ilaahay kitaabkiisa iyo howshiisa iyo cadaaladda iska ilaaliya oo meel ha ka tillaabsana in la yidhaha waa loo baahan yahay waa tahay qeybaha dambe ee barnaamijka faafareebka ayaan soo gaarnay munaasabadda ayaan cabdiraxiinow heer gabagaba ah ku dhow iminka waxaan soo gudbin doonaa hadal jeedinta naqiib xaaji bashiir oo ka mid ah nabadoonada beesha maxamuud hiraab بسم الله الرحمن الرحيم الإلهي وين واحد هاي مهات كله مهات مالك بالله بطي مالك كله ما طمنا على الحين سكو كان يكين ما انت هل كان إلهي سانكم هادنا إنا أنا وسكون من شرع الإسلام كا سيدي لو هرم لها والله كل رقم لها أنا وسكون من إن شاء الله تعالى وحي أنا ما رت سكون من وأنا شيء دونا إن شاء الله تعالى وأنا شيء وأنا شيء دونا وحن شيء دونا إن ما رت الدين كعلى اللي سوديه qaala rasuulullaahi qaala nebiyu intaas inaan maarata ku dhaqanno cadowgana maaratay waddankayga iskaga dhicinno waxaan kaloo idiin sheegaynaa waad ogtihiin wax dhacay ee maaratay wax lainkaga sheegi maayo ama aadan jabaal ka dhacay ama ceer wargaali ka dhacay ama wax kuwa ka horreeyo tirada badnaay oo isdaba jooggaahayo ka dhacay waad ogtihiin waa la socotiin dad ayaa uun ku le'day oo ku dhintay maahina waxba laga faa'iidi maayo waxaan leenahay hadda aanadaa toddobadood sidii raggii horeba u yidhi in la caymiyo dadka maaragtay kale oo maaragtay wadanka ku jira oo imaanaya oo maaragtay xaryaha lagu ururinaya laga tanaasulo oo dadka aruurinaya ay ka tanaasulaan intaas ayaan maaragtay iyo wixii lamid ahaan ku baaqi doonaa waad arki kartiin ninka ka tegey aadan yabaal markay jabeen ciidamadaas ee mareen maaragtay aadan yabaal wuxuu u jiraa muqdisho laba boqol iyo afartan iyo shan kilomitr la sheegaa inuu u jiro aaday kun kilomitr oo mudug maray caadi camaaro maray xardheero maray ceeldheer soo maray kusoo laabta mar kale galgaduud kusoo laabtay shabeellada dhexe kusoo laabtay haddana waad arkaydiin culayskaas iyo dhibaatadaas dhacday dad nool nool ma aha dad nool ma aha laguma dhihi karo laakiin waa dad dhintay dad dhintay waaye waxaan u sheegaynaa kuwa maaragtay gaala raaca ah oo ridoobay maaragtay oo gurguurta ka amar qaadanaya maleesyaalka riddada ah waxaan u sheegaynaa wallaahi bilaahi tallaahi waa in la dagaalamaynaa waddankaygana ka tegi mayno waa dhaar wallaahi bilaahi dhaar waaye waxaan ku dhaaranaynaa inaan la dagaalamayno inaanan deegaankayga ka tegaynin ha ku talagelina inaan inta maaragtay aan ka cararno oo ka baxno deegaankayaga aan maaragtay aad ku raaxaysatiin wallaahi inaanan gaari doonin insha allahu tacaala ilaahay idankiisa mana aha guushu waa rag badanan haystaa iyo maaragtay qalab badanan haystaa maaha ilaahay muxuu yidhi qaala aladiina yadunnuuna annahum mulaaqullahi kam min fi'atin qaliilatin qalabat fi'atan kasiiratan biidni illaahi wallaahu maca asaabiriin annagu ilaahay weynayo waxid ahayaan tala saarannay asaga ayaan ku xirannahay waxaanan dhaqaaji doonaa in yar oo ficila ayaan dhaqaaji doonaa inta kalena ilaahay baan u tala saarannay maaragtay inuu dhammaystiri doono insha allahu tacaala alla muxuu yidhi falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم إلهي بقى مارت فعل قاعدة ويري لكن قوشوا ومد ربي أو نسيه لكن الله كحرن هي لمن يوقع عن لي شيرينا إلهي وينا واحد هي توبة كان توبوا إلى الله توبة نصوحا توبة نصوحا لا إمادة ومارت فاسد هين لمن كأل ورالك كدقتين ورال ماها من نقضنا ولقنا الموالى بين مارتين dad muslima iyo gaalama walaaloobin xataa dabkooda isma arkaa la yiri gaalabaa marba haday qoftu tahay iyo qof muslima maba is arkaayeen walaalna ma aha adinkana carabkiina waxaad ku soo celcelidiin sida xasan sheekh maxamuud walaalahan yaa ayaa maaragtay inaga saaciday waxaan oo saatan loo qabtay ma jirto haddii hadda aad walaal ka dhigatana ma naga mid ahid ayaan leeyahay dadka soomaaliyeed nin kamida ma ahid waad ogtihiin waxa aad beec geysateen dhul iyo dad iyo maaragtay dekado iyo ayraboro iyo waxmagateen xasan sheekh maxamuud oo kale xataa meel lagu duugo wadanka kuma leh waayo soo qaybtiisii wuu cunay hore uu cunay iyo qaybo badan ayuu maaragtay sameeyey waxaanan isriyo dhaqan u lahayn uu sameeyey wuxuu gatay dhulkii ayuu gatay nimankii maaragtay mujrimiinta ahay oo awal aan dhaleeli jirnay ma ogoleen xataa dhulka in la gato ay maaragtay lacag siistaan ma ogolen sida maxamed siyaad barre oo kale waxay ahaayeen dad maarata ayagoon diin ku diidayn ay dadnimo ku diidayeen kale dadnimay ku diidayeen laakiin dad diin u lahoo diin maaragtay ku diidaya ma ahayn laakiin waxay diidayeen wadaninimo wax la yidhaah ayaa ku jiray annagana insha allahu tacaalaa diin ayaan ku diidi doonaa diin ayaan ku diidaynaa in wadankayga lasoo galo la biliqaysto oo qofuba qayb ay qaadato waan ku dhaaranna inaan la dagaalamayno gaalo iyo gaalo raac inaan la dagaalamayno hubka aan sidano ku xarakoomayno ku sheekaymayno waxaan ku ridi doonaa insha allahu tacaalaa ninka wadankayga inuu boobo rabo oo maaragtay soo kiisii ka soo kacay kiisii inta gadaal marsaday kaanyagana raba inuu ku darsado ma u soorogeli doontaan leeyahay waxaad xusiisa doontiin insha allahu mar kale sagaashan iyo saddexdii wixii dhacay muqdisho ka dhacay laamiyaalka laysku jiiday meydka lagu jiiday waad ogtihiin amerikaanka iyo waxaa la socda waad ogtihiin suuqa in lagu haddana waa lagu jiidi doonaa insha allahu tacaala biidni illaahi alkariim haddii ay ka bixi diidaan qooqa iyo kibirka ay meelaha la godinayaan ay tegi diidaan waa lagu jiidi doonaa insha allahu tacaala ilaahay baana ku jiidi doonaa annagoo maarata kaalmaysanana ilaahay insha allahu tacaala mana halmaami doonno xuska alle ma halmaami doonno annagoo dadagalaynaan ilaahay maaragtay xusi doonnaa ilaahay muxuu ka yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuruu laha kasiiran lacallakum tuflixuun annagoo maaragtay xuska alle ku jirna iyo adkaarta ayaan dagaalami doonnaa insha allahu tacaalaa gaaladana waa dhadhansiin doonnaa iyo gaala raacaba cawaaqibta ka dhacdaan dhadhansiin doonnaa waad arki kartiin soomaaliyay adigoo diinka way taqaaniin gaala waa in la dagaalamaynaa iyo gaala raac waa in la dagaalamaynaa meeshaan joognana ilaahay weynay waaxidana soo gaarsiiyey asagan ku mahadinaynaa mahad dhammaanteedna allah iskale waxaan insha allahu tacaala iskugu idiin sheegaynaa ilaahay adinkoo ka baqayo tuubo ilalahi toobatan nasuuxan ah war toobad keena war toobad keena ilaahay usoo laabta guryihiina imaada haladiina u imaada annagu waan ka warqabnaa dhuusamareebaa daasan tihiin guracayna daasan tihiin kuwa annaga maalin kasta nala soo hadla jooga oon ahal nahay amaan waalid u nahay oo yaraada hadjaraana waa naga go-ay shaahi wayga dhammaaday maqaayadan fadhiyaha gabar maqaayada leeda hal dollar ii haysata war ndax nool maahidiine wax nool iska dhiga wax nool iska dhiga waa hagaag dhegaystayaal halkaa waxaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii faafreebka wararka oo caawa si toosa idinkaga imaanayay xarunta shirarka golaha ku-dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee galguduud kulankii ka socday oo aynu ka qayb galnay aniga iyo maxamedulfaatix waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى